taliya ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq arcasi oo hadda ku sugan degmada berdaale ee gobolka baay ayaa waxa uu idaacadda risaala uu warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ka sameeyeen lix iyo tobanka degmo ee maamulka koonfur galbeed ka armiyo taliyaha ayaa waxa uu sheegay howlgalladii laga sameeyey degmada qansaxa dheere ee gobolka baay in ciidamada guulweyn ay ka gaareen ururka al-shabaab waxaana ay weerar ku qaadeen fariismo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan hoos tagta degmadaasi waxaana ay soo gubeen xarun ururka al-shabaab ay ku aruurin jireen raashiin oo ay ka qaadaan shacabka degan deegaankaasi raashiinkaasi oo la sheegay in ay yihiin waxaa la yidhaahdo zakawaad waa sida uu idaacadda risaala ugu warbixiyey taliya ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq arcase ciidamada booliska gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaa howlgelada kulan degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya amiinka xalay haay ilaa iyo siyadka degmo ciidamada ninsabeen howlgelaya ku bilaabeen ama hata kusugna degmada berdaale ee gobolka baay kusugu geena ciidamada booliska gaarka ah degmada qansax dheere dinsoor berdaale aaga goof guduud oo ciidamadii bay dhowroodahaayeen buurhakaba waajib tiyaglo xudur marka howlgalkaas oo howlgal iska hirinhay maadaama nimanka cadowka hay dhawaantun wareejo in aflaab caarinimada iyo badati in iyona laka dhaqdhaqaago ciidamada meelo farakuturiska iyo kuroogaan weydiisadaana go-aankaan ahay degmada qase dheere wareegta guulaysatay meeli walaagidaadka hay zakadanka mada daraan masgeedi dadka masaakiintaha iyo ku aruuriyeen meeliyo ku kuuseen ilaa dhowr bawr isgadeerasiyahagubeen marka dee gaarka weli amarka siina iyo fadheerna hadii hamiin dareeraan iyadoo gudaayeen waajibaadkii shalay iyo ciidanimada qoradeen galsho iyo diintiya dadweynuhu difaacaan waana ku gobolda insha allahu tacaala marka dee dhawaamo hadii howlgalkaasi wanaata degmooyinka dhulku dareera insha allahu wali rajeeyena in nimantuuna aflacaaliga waktijio dhamaadi oo diinlaawayaalka ah in laisku qabadiya go-aankaan ah dhanka kale taliya ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay la wareegi doonaan fariismooyinka ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada maamulka koonfur galbeed siid cali muuse maxamed idaacadda risaala magaalada baydhabo